Maamulkii ardayda madrasada Al Ansaar ee magaalada Kismaayo ayaa dadka Soomaaliyeed ka codsaday in loo iibiyo dhul ay madrasadu leedahay si ay carruurtu wax ugu bartaan. Madrasada ayaa hadda ku taalla dhul ku meel gaar ah iyadoona sidoo kale ka kooban hal qol oo aan ku filnayn ardayda. Macalin Salebaan Saalax Cismaan iyo qaar ka mid ah dadka hooyooyinka ah ee wax ka barta madrasada ayaa codsaday in loo iibiyo dhul ay madrasadu leedahay si carruurta iyo dadka waaweyn wax loogu baro.
walaalaha muslimiinta ah annagoo kaga faa'iidaysanayno tobankan maalmeed ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nabiga aada u ammaanay aan ku jirno darteed waxaan ooga faa'iidaysanaynaa inay muslimiinta codsigeena aan gaarsiino waxaa naga dhawaajiyey waa duruuf darteeda duruuf darteed anagu tabarteena intaanay soo gaartay qolkan halkan ku yaalla bacweynaha aad ujeedaan ee dhinacyada ka dulduleelo oo gaaban oo cidhiidriga ah gabdhahan ee meesha wax ku barta lacago yar yar oo laga aruuriyey ayaa lagu dhisay booskana waa ku meelgaar kusii meelgaara noola yidhi sidaa daraaddeed gabar oo maxaa dhihi jiray ardada ka mid ah gurigeeda ayaa qeyb ka mid ah ayna siisay iyada iyo ninkeeda ayna siiyeen yaan wax ku baranayna marka waxaan rabnaa codsigeena uu yahay walaalayaal muslimiinta rag iyo dumar dibad iyo dal meel kastoy joogaan codkeena hadduu idiin soo gaaro waxaan rabnaa inaad naga caawisaan madarasadan dhul ay leedahay oo waasic ah oo dhismo leh oo naloo dhiso weliba oo weliba dhismo fiican oo wanaagsan waan ognahay guryaheena maanta sidaan u quruxsanno laakiin waxaa ka weyn inaan uamana laga rabaa inaan u qurxino madaarista ama iyo masaajidada ilahi subxana wataala meelaha kalaamkiisa lagu barto oo dhulku meel gaara nalasi hal qol oo kuleel ah ardaydana way badan tahay arday waxaa dhigataa yaryar iyo weyn isku jirtoo dumar le-ah waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa dadka walaalaheena muslimiinta ee dal iyo dood meelay joogaanba waxaan ka codsanaynaa inay dhul noo gadaan ee inay noo dhisaan macalinkaana wuu mahadsan yahay khayr allaha siiyo mugdi badan ayuu naga soo bixiye waxaan codsanaynaa on aad iyo aad ugu baahi qabnaa dhul annaga aan leenahay oo madarasada ay leedahay oo dhisanoo wax aan ku barano waasace madarasadaas waxaa la aasaasay labada kun toban iyo sideedii shan sano ayaan wax ku baranaynaa ilaahay baa mahad iskale madarasada axwaal badan way soo martay meelo badan way soo martay inaan meelo badan annaga meel aan leen aan dhisano waan isku dayna wax badan waan dadaalnay laakiin way noo suurtagalo weysay ugu dambeynta qolka aad arkaysin oo kulul ardadan aadday u badan tahay oo dad waaweyn iyo yaryar oo dumarba iskugu jiro oo boqol gaaraya tirada ayaan halkan wax ku baranaa waxaan jecelnahay ina noola dhisa dhul annaga aan leenahay oona noola gado oona noola dhisa walaalaha muslimiinta meel kastoo joogaan oo kheyr ka jecel